أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aan ku soo gudbino dhacdooyinka markaas hadalhayntooda taagan toddobaadkan waxaan ku jeexi-jeexi doonaa oo miiska inoo saaran dabka ka socda dalka maraykanka kaas oo khasaarooyin ba-an gaarsiiyay dowladda maraykanka haddaba barnaamijka toddobaadkan waxaa nagala qayb qaadan doonaa culimmada kale ah sheekh cabdiweli muudde iyo sheekh cabdulilaah barnaamijka toddobaadkan waxaa soo saaray oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed sheekh waxaad nagala socotaan xarumaha aynu ku leenahay gobollada dalka waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha
كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaa dalka maraykanka ee dhaca qaaradda ameerika gaar ahaan magaalada los angeles oo ah magaalo ballaaran oo ay degan yihiin dad bilyaneero ah taas oo allah toddobaadkaynu soo dhaafnay ku saliday musiibooyin rabbaani ah oo dab ah dabka ayaa ilaa iyo haatan socda wuxuuna kusii fidayaa dhul ballaaran oo dhaca gudaha dalka maraykanka gaar ahaan magaalada los angeles isagoona baabi'iyey wixii hanti ah oo yiilay magaalada los angeles haddaba barnaamijka waxaa marti inoogu ah oo istuudi ah ay ugula sugan culimmada kale ah sheekh cabdulilaah abuukhalid iyo sheekh cabdiweli muudey ugu horeyn kusoo dhowaada idaacadda islaamiga ah elfurqaan waxaan ku hormari doonaa sheekh cabdulilaah abuukhalid sheekh cabdulilaah ugu horeyn kusoo dhowo idaacadda islaamiga ah elfurqaan bismillaah wasalaatu wasalam ala rasuulillaah waa ku dhowahay idaacadda furqaan waa ku dhowahay insha allahu tacaala waan ku dhowahay baaraka allah fiik waayahay sheekh cabdulilaah marka hore dowladda maraykanka waa dowlad noocee ah bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin dowlad eh, maraykanku waa dowlad eh, gaala ah oo weliba maanta caalamka u sida duwarka gaalada ugu tuun weyn oo inta kale iyada ay ku dabafaysan tahay sidii ay raggii mujaahidiintaha iyo islaamiyada ka mid ah ku magacaabeen waxaa loo yaqaanaa hubalul casr yani asnaamtii ay mushrikiin carab caabudi jireen waxaa ugu weynaa hubal waatuu maalintii uxud lahaa abu sufyaan abu sufyaan bin xarb waatuu lahaa uclu hubal yani sanadka ugu weyn waa maanta marka gaalnimada adduunka cidda raayadda u sida oo hubalul casr ay mujaahidiintu ku magacaabeen waa dowladda maraykanka waa dowlad gaala ah ilaahnimo bax u eg bay sheeganaysaa oo caalamka wax ka hor iman karaa inayan jirin qofkii khadkooda ka leexda ama ujeedadooda wax ka duwan lagu arkana in la baabi'iyo baa go-aan meelu yaalla ah sidaa darteed waxaa arkaysaa caalamka islaamka oo dhan iyo caalamka inta badanba inay ku fidsan tahay oo intaas tobanaan qaacido oo maraykan aad ku arkaysaa caalamul islaami iyo dowladaha kale adduunka ka jira waa niman marmar waxaa lagu magacaabaa booliiska adduunka ama shurdatul caalam meel kasta iyagu inay ka warhayaan oo xaafad kasta ku jiraan meel kasta ay ku jiraan marka waa dowlad gaala caynkaasa oo rabta mabda xun ay aaminsan yihiin in loo yaqaano calmaaniyada iyo dimuqraadiyada in adduunka ka jiraan wax kalena ayaan ka jirin ciddii mabdaa ka leexatana waxay ugu xukuman yihiin dil dil bay ugu xukuman yihiin waa ti ay lahaayeen markii oo dagaalkii soo qaadayeen ay reer afghanistan kusoo qaadayeen way taay lahaayeen dadku maanta laba faro inta u taageen waa miduun inagana soo raacaan iyo inay argagixisa raacaan labadaas baa la rabaa marka waxaa weeye kii annagana raacana waa kaan rabnay kii oo dadka mujaahidiinta raaca ama muslimka islaamka raacana waa kii ee ugu qornaa dilka ugu qoraa marka watay soo qaadeen dagaalka weynaad ogeyd wax badan ay geysteen laakiin ilaahay wuu jebiyey nimankaas waxba uma tarin ciidankii badnaa iyo teknolojiyadii ay ku faanayeen waayahay weli waxaan ku guda jirnaa dhegeystayaal barnaamijka diiradda jimcaha oo aan toddobaadkan diiradda ku saarayno dabka ka socda gobolka california gaar ahaan magaalada los angeles sheekh cabdiweli muudey soo dhow maraykanka muxuu wax ugu baran lahayahay musiibooyinkan soo laabtay sidaan ognahay sanad weliba maraykanka musiibooyin ceenkana ayaa ku dhuftaa bal ka warbixi bal bismillaah alxamdulilah maraykan wuxuu ugu baran la'yahay wuxuu isbaday kibir iyo isla weynin ilaahna wuxuu tusay awood oo hadda waxaa ilaanka walaalaha iga tusiyeen alfurqaan khayr allah siiye in doonta la istaaro weeye meesha hadda gubniinka ku socday los angeles in ilaahay aayaadkiisa uu ka tusiyo oo masaajid dhan oo meesha ku yaalo gawaaridii iyo baakinkeedii iyo caleemihii geedihii iyo ilaahay uu ilaalshay sida nabiyullaahi ibraahim ilaahay dabka uga ilaalshay markay cadowga ku tuureen ilaahay baa yidhi fa anjaahu allahu min annaar nebi ibraahim allah dabka ka badbaadi makaankii ilaahay lagu caabudayey ee masaajidii alle ahayd in marka cibro u tahay ayna u jeedaan aayaadka la tusinahayo sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaqu min rabbihim aayaadkayna waa tusinaynaa jihooyinkan ka tusinaynaa naftoodan ka tusinaynaa ilaa ay u caddaatay ilaahay alla xaqa oo dhaba inuu yahay taana waa aaya min aayaatillah in magaaladii inteeda kalena dab ku socdo gurigii ilaahayna dabka uusan taaba karin ilaan koonka ilaahay baa maamulo kun fa yakuun baa lagu majuujinahayaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala inay cibro qaadanin aysan is u jeedin qur-aanka in badan marka qisaskii hore iyo wixii ku dhac laga sheekeeyo ina fii dalika la cibratan baa ilaahay leey arrintaa laga soo sheekeeyey fiiro qaadashaa ku sugan laakiin dadkao dhan ma fiiro qaadanahayaan dadka waansamahaya wax garanahaya caqligooda shaqaynahaya wey gaalana waxa weye ilahay wuxuu ku sheegay in caqligoodiba xoolaha ay ka liitaan ulaaika kal ancaami bal hum adalu xoolo oo kale wey bal xoolaha waa ka hooseeyaan baa ilahay yiri tabaaraka watacaala waxayna maanta ku shuqlooyinkuna sii jeedaan daartan adduunyada iyo inay muslimiin la dagaalamaan bay kusii jeedaan kuwa fiiro qaadaha maahan kuwa cibro qaadaha maahan ilaahna waa noo sheegay suuradda qur-aanka ugu dheer suurat lbaqara haddii loo digo haddii waxay ku cibro qaataan la tusiyo inayanba xaq ruman yihaynin aladiina kafaruu wuxuu eebba tilmaamay tabaaraka watacaala sawaaun calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yu'minuun gaalo gaala dhashay waxaa jin ah oo siman u digtayaa ma u diginaa inaysan xaq rumaynayn hadda digniin u timida wey maraykanka ilaah awooddiisana uu tusiyey lana qabtay haddana ma rumaynayaan xaq sababtuna waa maxay qatama allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim qishaawa ilaahay xibnihii wax lagu garan lahay buu dabool gaalo ka saaray marka dhegihii waa ka laxaamudan yihiin indhaha waa ka laxaamudan yihiin qalbigii waa daboolan yahay aakhirana walahum cadaabun cadiim baaba usii dhiman marka saas darteeda bay gaalo ugu cibro qaadahaynin maadaama wixii wax lagu fahmahayaba ilaahay dabool uu ka saaray itusiyo itaabsiina la tusiye waxa ay arkahayaan indhahoodana ku arkahayaan haddana iska indhatirahayaan cibro qaadasho uma jeedaan marka ilaa ilaahay cadaabkiisa uu ku qabto wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid cibro qaadashadoodu marka ma lahan sida ilahay noo sheegay ilan xawaastii wax lagu garanahayay aylan waata nebiga lagu yidhi darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim ilamal fasawfa yaclamuun ka tag nebi maxamed oo ha cuneen ha cabeen ha raaxaysteen adduunye hayay didiishadeen dib dambay ogaan doonaan caaqibatu takdiibihim beeninta ay xaqa beeniyeen iyo fiiro qaadashola'aanta iyo cibro qaadashola'aanta markay aakhiro tagaan bay ka shalay doonaan waana markay tamanin doonaan in duni loo celiyo oo ay muslimiin noqdaan rubamaa yawadu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin waxay jeclaanahayaan kuwii gaaloobay markay adduunyada joogeen inay muslimiin ahaan lahaayeen haddana marka ma u socdaano wixii wax lagu garan lahay baa ilaahay beegsiyoo tirtiray marka wax dhulka ku nool dushiisa gaalaa u shar badan ina shara adawaabi cinda allaahi aladiina kafaruu fahum laa yu'minuun addawaab waxaa layidhaha maa yadubu lardu dhulka kursiisa noolaha nool waxaa u shar badan gaalo gaala dhashay weligoodna xaq ma rumaynayaan saas darteeda marka inaysan cibro qaadanin aa ugu wacan maxaa ugu sugan dadka muslimiinta ah ciqaabta ku socota dowladda maraykanka
bismillaah alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah dadka muslimiinta waxaa ugu sugan arrintaas inay ku cibro qaataan oo waxa maanta maraykan ku dhacaya maraykan oo isu haystay adduunka inuu isagu ugu xoog weyn yahay teknolojiyada adduunka maanta lagu faana iyo qalabka iyo casrigaana isagu meesha la yidhaahdo isagaa ugu horreeya adduunka la yidhaahdo baa ilaahay wuxuu ku kiciyey in yaroo dabaa lagu kiciyey aan badnayn weliba maraykan o dhan laguma kicina magaalo magaalooyinkaas ka mid a lagu kiciyey intiiba awoodii awoodiisii oo dhan isugu keenay toban kun oo dabdamiye iyo ragga waxa ay yidhahdaan waxay la dagaalamaan dababka ama xariiqa bay isugu keeneen wax alla waxay ka qabanayaanna ma jirto marka waxaa weeyaan haddii maraykankii sidaa ahaa oo isagu islaha adduunka wax dee cid kaa horman kartaa ma jirto dabkaa yar uu saa u galay marka innaga maanta had- macsida waxaynu- cibrada inoogu tusan waxay inoogu tu- cibrada inoogu jirtaa waxay tahay maraykan waxaa saa ilaahay ugu gelayaa inuu bal wuxuu geefafku sameeyey iyo dulmigu sameeyeen qaar ka mida la tuso marka innagana waxaa cibrada inoogu jirta waxay tahay inaynu ka dheeraanno macaasida ilahay macaasidiisa ka dheeraanno oo aynu ilaahay u hogaansanno si aan cuqubadaas wax ka mida inoo haleelin midda kale waxaan ogaanaynaa inagu bal maraykankiibaa eh, sida maaragtay qalabka u haystay ee horumarka sheeganayabaa dabkaa yar iska celin waaye innaga haddii maanta ilahay nagu sallido ilahay naguma sallide baa ilahay baan ka magangelinay waxaan qabsan karaaba ma jirto nimanka waad arkaysa intaasoo eh, diyaaradood baa isdaba maraya tobanaan diyaaradood baa wax rusheynaya isdaba maraya intaasoo kolanyo oo baabuurta dabdamiska isdaba maraysa toban kunoo cunsur bay howlgeliyeen oo dadka damiya weliba waxay gurmad ka dalbadeen canada iyo mexica iyo dalal kale maraykan baa magaalo yar daminla magaalo waliba barkeed haddii inaga maanta taas waxay naga soo gaadhaan eh, waxaanu iska qaban karno maaha ilahay cuqubadiisuna wax laga hortegi karo maaha hadduu kula maago marka waxaa inoogu sugan ilaahay inaynu ku xidhnaano macaasida ka dheeraano ayaa inoogu sugan waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan toddobaadkan diiradda ku saarayno dabka ka socda dalka maraykanka gaar ahaan magaalada los angeles sheekh cabdiweli maraykanka dabkan muddo intee leeg ayuu kasoo kabsan doonaa isleedahay bismillahi alxamdulilah ayagaaba gaalo afkooda ka qiray in dababkii hore uu kan ka baaxad weyn yahay ka waqti dheer yahay iclaanka sida hadda walaala ay nagu tusiyeen ilaahi ha barakeeye Ee, waxay sameynhayaan maanta inay sheegeen walfadu ma aqarahu lcaduwa dheeraad waxaa layidhi cadowgaada wuxuu gafuurkiisa ka qartaa layidha waxay qireen xataa dadamisyadooda inay ku ekaa waayeen kanada iyo latin america ay ka wacdeen dadamisyaal kale ee, tubo xoog le ay biyo ka tuurahayaan laakiin waxaa ka xoog badan dabeesha ilaahay xaggiisa laga soo diray lianna waa ciidan ilaahay dabeeshu nebi maxamed markii qaswatul axsaab lagu soo weeraray dabeeshu waxay noqotay ciidan ilaahay laguna soo diray nebi maxamedna uu yidhi ilaahay baa igu kaalmeeyey saxaabadana la xasuusiyey yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إلهي wuxuu leeyahay nimcadaas xusuusta waqti ilaahay dabeel iyo ciidama idinka idin u jeedina ilaahay uu cadowga ku salliday ilaahayna uu idin soo diray oo ilaahay idinku xoojiyey dabeeshu marka waxa weeye waxyaabaha ilaahay ugu gargaaray ayay ka mid tahay Eh, sida nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam nusirtu bi- bisaba dabeeshii sabe la oranahaya baa laygu- laygu gargaara buu yidhi nebigu maalintii axzaab marka waa ciidan ilaahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu saas darteeda maraykanka dabkan asaga ah iyo baaxadda uu wato waa ilaahay jala wacalaa ciidankiisa ciidan ka mida weeye dabaylaha riixahaya dabka lagu gubahayo ilaahay fadligii wey daaqad iyo awood hadda ay isaga dafciyaan waa waayeen tabartooda meel dhigtay ninkii gaalka ahaa james muu ahaa baktiga oo maanta falastiin yacni dhaqaalaha ku bixinahaya in la baaba'sho ku faraxsanaya isagoo oynahaya shaashadda hadda aad iga tusteen waa aragteen wuxuu yidhi awoodaad leedahan isdhahay awoodda waa waayo wax awooda aan beriga haysto ma lahan buu yidhi ilaahay baa awood iskale cidaan awood cidaan alla ahayn oo awood leh ma jirto quwadda iyo awooddana ilaahay baa iskale laa xawla lana walaa quwata ila billah awood nooma sugnaan tabna nooma sugnaan insha allah sheekh cabdiraadaan ka dhexgalay yacni teknolojiyad casri ah ayay ku faanay aw teknolojiyaddii xaggee geeyeen bismillah tii ilaahay baa ka hormartayoo tiknolojiyadan hadda ayaga ay gacmahooda ku dhuudhoobeen oo ay dhaheen horumar iyo ilbaxnimo iyo xadaaro aan haynaa ilaahay jala wacalaa midiisaa ka awood badan waxna waa ku qaban waayeen waxna waa ku keeni waayeen ee awooddii ay sheegteen ummadihii hore waqaaluu man ashaddu minaa quwa ay dhaheenna waxaa loo sheegay ilaahay inuu ka awood badan yahay walam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa inuu ilaahay ka xoog badan yahay tiknolojiyada ay sheeganayaan midda ilaahay inay ka horumarsan tahay ilaahay jala wacalaa koonka inuu maamulo ku tasarrufo soo doona ka yeelo daaqadooda iyo awoodooda waxayan xamili karin in ilaahay maanta ku salliday ilaahay baan uga mahadinaynaa teknolojigooda wax ku qaban waayeen waxna ku tari waayeen waxay haystaanna waxbaa u tari la'yihiin ilaan ilaahay cidduu soo maago cid ka cireebi karta ma lahan allaahuma laa maanica lima actayt waxaad adigu diidda allow yaa bixin karo walaa munic walaa walaa manic allaahuma laa maanica lima actayt wama- walaa muctiya lima manacta waxaad adigu bixisana cid diidi kartaa ma lahan ilaahay marka wuxuu baxshana isagaa iska leh wuxuu diidana cid markaa wax ka qaban karto oo bixin kartaa ma jirto maraykan marka hadduu isku dayo debkan allah soo fasaxay inuu celiyo ma celin karo waa howl ilaahay wato qur-aankana si toosa ilaahay ugu sheega tabaaraka watacaala haddii ilaahay maanta kula doono wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu haddii ilaahay dhib kula doono cid kaa faydi kartaa ma jirta ilaa asaga maahin marka inay ku cibro qaataan towxiidka qaataan islaamnimada usoo noqdaan aayaadka ilaahay oo hortooda iyo naftooda iyo jiho kasta looga keenana ay u jeedaan yaa gaalada u fiicnaan badan inay toobad keenaan laakiin uma jeedaan arrintaas iyada ah waxay ictimaadeen tala saarteen waxa maadiga ah ee teknolojiyada ay leeyihiin iyo quwadda maadiga ay heestaan laakiin taa insha allahu tacaala ilaahay cadaabkiisa kama reebayso cid ka celi kartaana ma laha markii la halaagay qolyihii hasha dile ee reer samuud qur-aanka ilaahay ku sheegay walaa yaqaafu cuqbaaha yacni inay aargutaan oo eebba ka aargutaan ilaahayna cidna uga- ugama cabsanin maantana saas weeyo allah ka aargutay ilaahayna tabaaraka watacaala koonka asagaa maamulaya kuna tasarufahaya hal sano iyo saddex bilood ay guba hayeen walaalaheen reer falastiin qasfina ku hayeen muddo lix saacadood oo ugu horreysay baa magaaladii los angeles iyo ilaahay wuxuu isku mid ka dhigay ghaza oo hal sano iyo saddex bilood la garaacahay lana duqaynahay waa kastoo beriyo walaalaheen boqolaal ay ka shiidahayeen boqolaalna ay dhaawacmahayeen maantana takfiirta iyo fasaxda ee nicmada maanta ka socota meesha aad baan ugu faraxsannahay baaraka allahu fiikum maraykanka sidaan ognahay waa wadanka ugu masaa'ibta badan maxaa u sababa masaa'ibtan mar weliba soo laabtaa
بسم الله الحمد لله مصائبته waxaa u sabab ah sida ilaahay qur-aanka ku sheegay ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون horta fasaadkoodii baa wuxuu camimay bad iyo beri khaasatan magaaladaas hadda los angeles caalamka waa meesha ugu fasahaadka badan leh oo aflaamtii eh, kumanaanka sane ay jilahayeen dadka akhlaaqdooda lagu bedelahayay meelaytii la wey marka dhul bad iyo beri internetkaasa loo samaystay ummadii muslimiinta ahay lagu fasahaadinahaya ilaahay marka wuxuu yidhi fasahaadkaas ay bad iyo beri ka buuxiyeen waxaan ku qabanaynaa linudiiqahum bacda aladii camiluu dembigay galeen wixii ka dhasho cuquubo ah waa cuquubadaas horta uga timiday maxaan saa u yeelaynaa lacallahum yarjicuun inay toobad keenaan towxiid la yimaadiin alla usoo noqdaan baan saa u yeelaynaa buu ilaahay yidhi maxaa yeelay dhulkan ilaahay jalla wacalaa diin buu ku islaaxiyey rasul buu soo diray rasushaasoo nabigeena maxameda lagu qatimay allana uu ka digo walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha ha fasahaadinina dhulkan allah abuurtay marka ilaahay islaaxiyey kadib oo diin lagu islaaxiyey marka maraykanka waxaa sabab u ah masaa'ibta isaga daba noqnoqonayso fasahaadkooda hawada isku shareeray ilaahayna jala wacalaa fa kullan akhadnaa bidenbihi ummadii hore waa ka sheekeeyey ummad kasta oo dunida soo marta dembigay gashay aan u qabana baa ilaaha yidhi marka masaa'ibta isaga daba noqnoqohayso isaga daba noqnoqohayso dembigay galeen oo gaalnimo dembi ka weyn ma jirtee iyo fasahaadka dadka muslimiinta akhlaaqdooda lala dagaalamo dunuubtaasaa ilaahay u qabtay sababteeda ee waxa maanta masaa'ibta ay ugu laalaabanhaysana waa waxay ayaga garabsadeen lianna ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay wamaa dalamnaahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun annaga addoommahayni weeye ma aanan dulmine ayagaa naftoodii dulmiyey bilkufri walmacaasi bay ku dulmiyeen bal waxay ku dulmiyeen in fasahaada akhlaaqda dadka muslimiinta ay bedelaan ummadda muslimiinta diinkooda la dagaalamaan xayaatada iyo nolosha u diidaan ilaahay jalla wacalaana maanta saasuu ku qabtay allahna mahaddaas iskale tabaaraka watacaala maraykan marka masaa'ibta ilaahay wuxuu ugu celceliyey waa waxay ayaga garabsadeen wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir waxaa idinku dhacaya masaa'ib ah waa waxaa naftiinni ku shaqaysateen wax badan baaba ilahay idinka cafiyey ilaahay waa dulqaad badan yahay alla xaliima addoomihiisa aan cuquubad usoo dedejin weeye saas darteedaba ilaahay jalla wacala wax badanba uu naga dhaaf Eh, laakiin waxay geysteen sababteeda ayaa ilaahay u qabtay waxayna ogaadeen maraykan waxaan ay kasbadeen wixii loogu qabtay ilaahay mid moog inuusan ahayn walaa taxsabana allaha khaafilan camaa yacmalu aalimuun nabigaa lagu leeyahay ha malaynin ilaahay inuu moog yahay dadka dhaalimiinta waxay samaynayaan ilaahay ma mooga maraykanka dhibka uu dadka muslimiinta ku hayay iyo dhibaatada iyo fush- fuxshiga iyo fasahaadka iyo diin la-aanta iyo diin la dagaalka in ilaahay maanta qabta tabaaraka watacaala taasaa marka sabab u ah maraykanka muxuu wax ugu baran la-yahay masaa'ibta soo laabatay ee dalkiisa in badan kusoo laabata
Eh, bismillaah alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah qofku hadduu gaalnimadu ay ku weynaato oo qalbigiisu daboolmo waxba ma galaan qalbigiibaa xidhan gaalnimadiibaa maarata maba u haysto maaragtay waxaana inay wax- eh, m- masiibo rabaani oo oo ilaah xaggiisa uga timid maba maba aaminsano qofku wuxuu ku qaadan lahaa kuwaana qaadan lahaa markuu waxaan aaminsan yahay inuu ilaahay maaragtay awood ka sarreyso rabbi la yidhaahda ayaa ay keentay musiibadan ay ay kusoo dejisay markaas oo u baahan yahay u baahnaan inuu ka toobad keeno oo ka noqdo suuq cuqubada looga rafciyo looga dulqaado laakiin kaba waran hadduuse kaba dhegala yahay oo iska arko waxaan arrima dabeecaddu ay keentay dabkan waa iska kacay abaar baa keentay waxaa keen roob la-aan baa keentay dab baa iska kacay duufaankan dabaylaha kanu waa isbedelka hawada oo manaaha waqtigiisibaa la gaahay dabayshu kici jirtaa la gaadhay waaba sidaasba yacni kuma waana qaadanayo waxaan ku dhacayo oo kuma toobad keenayo oo gaalnimada iyo dulmiga gaalnimada weyn uu ku jiro iyo dulmigu caalamka ku hayo weliba caalam islaami hadduu intaa fahamsanaan lahaa dee mar horu maarata ka toobad keeni lahaa oo ka laaban lahaa kuwa ayaarki lahaa laakiin umaba muuqataba umaba muuqata waxaan kaba inuu wax ilaahay maaragtay awood rabbaaniga aba maba aaminsana sidaa darteed qofku wuxuu waana qaataa markuu leeyahay dee cuqubada lagugu soo dejiyey ciddii kugu soo dejisay baa kaa qaadi kartee ka joog oo ka toobad keen laakiin nimaan awoodii rabbaaniga ahayd ba rumaysnayn oo waxaanba dabeecadda isaga arka min cawaamil dabeeca isaga arka wax iska dhaco oo adduunku maar iska dhaco iska caadiya muxuu kuwaayo arkaa ma waayo arkayo dhinac ma waayo arkayo sheekh cabdiweli maraykanku waa dowlad noocee ah bismi illah alxamdulilah waa dowlad kaafira ah oo weliba ictidaa iyo xadgudub badan dunida ka wada waana faraacinta hadda maanta dunida haysata dowladda ugu horeysa weeye oo fiitaha isticmaalaysa dadka muslimiinta inay gumaysatana u taagan fircoonkii ilaahay qur-aanka uga sheekeeyey waxaa ilaahay ka warbaxshay ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiican fircoonka ah hore wuxuu sameeyey yudabixu abnaa'ahum wayastaxyi nisaa'ahum kan waa ka duwan yahay xataa ilmo ma dhaafahayo naaga ma dhaafahayo caruur ma dhaafahayo dhulkana waa iska saremariyo kibir iyo tarafuc iyo isla weynin ayaa galay laakiin ilaahay tabaaraka watacaala baa maanta qabtay allaan uga mahadnaqaynaa waa dowlad kaafira ah oo xaqdigeeda iyo xaasidnimadeeda iyo colaadeeda iyo awooddii ay sheegataba ilaahay maanta uu ka aargoostay debna ay ka socdaan magaalooyinkii waaweynaaye maraykanka sida los angeles oo kale oo maanta barakacu ka socdo oo quxu uu laba boqoloo kun wax ka badan uu marhayo dhimashadoodii ay ka badatay intii hore ilaahay baan u mahadnaqaynaa tabaaraka watacaala allaha qabtay cid kastoo kibirtana qaban jiray allahaasaan u mahadnaqaynaa aargoosiga iyo intiqaamka ilaahay maraykan uu ku dhigay oo dhaqaalihii wadankii ama gobolkii ugu badnaa ay ka bixi jireen oo aflaanta iyo fasahaadka laga soo dayi jiray dadka muslimiinta lagu dhibaatay jiray in ilaahay jalla wacala xaggiisa uu uga aargoostay annagoo weliba taagnayn mataa nasrullah goormaa ilaahay noo gargaarahaya ee jawaabta xagga eebba nooga timida laa ina nasrallaahi qariib waxay noqota marka in gargaarkii ilaahay iyo guushii ilaahay ilaahay uu muslimiinta usoo dadejiyey cadabkii cadowgiisiina uu ka aargoosta allah tabaaraka watacaala marka maraykan waa dowlad kaafirad ah dunidana kufri inay ku ijbaarisa doonaysa fiitaha waxaa la yidhaaha wadamada isticmaalaya shantaa mid ka mida weeye ilaahayna jalla wacalaa ayaguu dib ugu celiyay inay ku khasaaraan xagga maalka ay dhaqaalaha kula dagaalamahayaan walaalahan falastiin khaasatan bariga afrika oo maanta mujaahidiinta ilaahay makaniyey dunida muslimka oo dhan duulaanada ka socda dhaqaalaha iyo hantida ilaahay siiyey ku kibreen ilaahayna maanta dhaqaalahoodii waa baaba'shay waana buriyey waxa ay u bixi hayaanna dadka muslimiinta inay diinka kala dagaalamaan way ilaahay waa noo sheegay inay maalka qaabka u bixahayn aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xasara uma yuqlabuun gaalo gaalo dhasha xoolahooday bixinahayaan maxay u bixinahayaan dadka muslimiinta diinta islaamka inay ka hor istaagaan wax kale maanta muslimiinta uma beegsanahayaan wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid marka maanta waa la kala mirmee allow milil hay raacinin bay mare ilaahu maanta waa la kala mirmee maraykan iyo gaala raacba ilaahu hana raacinin marka waa dowlad kaafira ah kufrigeeda caddaysa haysa dimuqraadiye iyo gaalnimo difaacaysa diin la dagaal ah inayse ka shallayhayaan ka qoomamoohahayaan dhaqaalihii ka baxay kuna khasaareen ciidanna iyan haynin buldaanta muslimiintana ayagoo ihaanaysan ilaahay jalla wacalaa uu nooga bixinahayo waa ballanqaad iyo yabo ilaahay tiina ilaahay maanta waa noo soo dadejiyey marka maraykanoo waxaan haynaa jabtay dadkii uu islahay gumaysana ilaahay uu ciseeyey fircoon markuu yidhi dhulka uu yidhi waa iska saremariya ilahnimuu sheegtay waxa eeba yidhi wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcaluhum a'ima wanajcaluhum alwaarisiin waxaan doonnay dadkii la saxiriirsaday ee la gumaystay inaan ka dhigno dad a'imo ah oo dunida hogaamiyey inaan ku galladaysano maanta walaalahan falastiin ilaahay baa galladaystay afghanistan baa ilaahay galladaystay mujaahidiinta bariga afrika ee xarag shabaal mujaahidiin baa ilaahay galladaystay oo maanta walaayaadka amni iyo ammaan iyo kala dambeyn iyo ku dhaqan shareeco alleh hadday ayaga u socdeen inay muslimiin yani gumaystaan ilaahay jalla wacalaa ballanqaadkiisii dhab weeye waana noo meelmariyey ballamadana addoomaha ugama baxo haddii naf iyo nafiis la bixiyo oo asbaabtii lala yimaado maraykan awood kasta ha sheegtay waxaa ka weynin badan awoodda ilaahay tabaaraka wa tacaala marka waa dowlad noocaasa maraykanka dadka muslimiinta ah ee maraykanka ee dulmiga uu u geystay ku xadgudbay waxay u arkaan inay tahay mucjiso ilaahay ku qabtay maasha allah sababtoo ah ilaahayna inuu micigooda yahay qur-aankana in badan ilahay waa ku sheegay in allaha yudaaficu can aladiina aamanuu ilaahay dadka muminiinta asagaa difaacaya sababtoo allay rumaysan yihiin iimaankuna cajaa'ibtuu le waxaa ka mid a in ilaahay markay cuskadeen oo ay tala saarteen oo wax ilaahay ka soo haray ay bannaanka ka mareen gaalana ka bara'a qaateen ilaahay inuu nasri iyo madad iyo gurmud u keenay oo dabaylo loo soo diray oo deb lagu qabtay gaaladii waa ilaahay mahadiis muslimiintu marka waxay u arkaan farxad weyn oo ilaahay jalla wacalaa cadowgoodii maanta uu hasiimo dhexal siiyey waana ku wada farxsannaa meel kasta oo maanta caalamka muslimiintu ay ku nool yihiin farxadda walaalaheen falastiin ay farxahayaan ka badan baan farxaynaa ilaahay jalla wacalaa hasiimada u dhexal siiyana waa mid noo muuqato cadowgiisa ilaahayna tabaaraka watacaala inuuna sugaan rajahayna insha allahu tabaaraka watacaala uu naga yeelo farxaddaas cadowga ilaahay hasiimada uu ku qabtay sidii ayagaba bilcagsi ay ugu farxayaan maxaa yeelay nabiga waxaa lagu yidhi in tusibka xasanatun tasu'hum haddii wanaag iyo horumar ay idin gaadho oo muslimiintu ay ku dhaqanka shareecada alle iyo towxiidkii oo la fidinayo iyo diinkii oo la tadbiiqinayo ay arkaan tasu'um gaalo waa dhibaato gelihi wa in tusibka musiibatun yafraxuu biha hadday bele idinku dhacdo oo hasiimo idinku dhacdo oo gaalo idinka guulaysato oo dhibaato ay idiin geystaan gaalo waa ku farxayaan baa ilaahay yidhi marka say iyagaba jabkayna ugu farxayaan ayaan tooda ugu farxaynaa maanta marka waxay mare wa tilkal ayaamu nudaawiluhaa bayna annaas marka yowmun laka wa yowmun calayk shalay haddayna qasfinahayeen ilmahayna abriyadayna xaasaska bare kicinahayeen diyaarado ay ku duqaynahayeen maanta ilaahay baa duqayn xaggiisa ka timiday baa ilaahay ku qabta allahu akbar waa nimco weynin badan ilaahna uu noogu nimceeyey ilaahna inaan uga shukrino ay waajib nagu tahay muslimiin haddaan nahayna ilaahay inuu saan u qaban doono annaga waa sugayno waana ku jiifnay nabi maxamed aana noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ina allaha la yumli adaalim xataa idaa akhadahu lam yuflithu ilaahay qofka dulmilowga waa u kaadinayaa markii uu qabtana allama sii daynayo marka maraykanka sida ilaahay badshigiisa ugu qabtay ilaahay waxaan uga rajeeyeynaa inuu qabashada alle uu tuujinta ku xanuunjiyo masaa'ibtana ayaga u badiyo waana labada shayan la sugaynay wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabin min cindihi ow biaydiina cadaabkii ilaahay xaggiisa ka ahda maanta ilahay waa ku qabtay ow biaydiinana gacmaha mujaahidiinta ilaahay dunida muslimka maanta ku ciqaabahaya waa la dafcinahaya waa laga hortegahayaa adeega ay maanta falastiin samaysay iyo dhibaatadii lagu hayey iyo ragga naftooda tadxiyoonaya hurahaya iyo say cadowga u hor istaageen waxay noqotay gacmahooda in ilaahay cadowga ku ciqaabay masaa'ibtina waa kana ilaah maanta ku qabta dhaqaaliyarina waa qabatay oo xoolahoodii meeshaasoo dabka ilaahay ku gubay ilaahay fadligii weeye allahna uga mahadinayna waa hagaag dhegaystayaal gunta iyo gunaadka diiradda ayaan isla soo gaarnay ugu dambeyntii sheekh cabdilulaah muxuu yahay baaqaaga ugu dambeeya ee dadka muslimiinta ah aada u dirayso waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta ee dhegaysanaya maraykanku waa ninka aan sheegnay waa ninka gaalnimada maanta madaxa u ah maarata saliibka sida sanamka saliibka iyago maanta iyagaa sida gaalada kale iyay ku dabafaysan tahay laba midba dadka waan ugu baaqi lahaa maraykan horta wax cabsi oo maaragtay ay ka cabsadaan inayn jirin maraykan dab yaroo ku kacay hal magaalo los angeles waa magaalo ama waa gobol kontonka gobol ee kontonka wilaayadee maraykan kamid ka mid ah weliba magaaladii qaar ka mida weye bay damin laayihiin awoodooda waa taas ghaza iyo muslimiinta ku nool bay intaas oo tiknika iyo u isticmaaleen iyo aslixada waxgumaada afghanistan bay taasoo kale u isticmaaleen innaga noo isticmaaleen waxay ka xaqiijiyeenna ma jiraan raggii reer falastiin oo ku xeraysnaa meesha yar go-doonsane haza la yidhaahdo waa meel hadday ugu weynaato ugu weynaato ugu weynaato gobolka soomaaliya oo gobollada ugu yarna ma gaadho xataa degmad dhulkay ku fadhido aad buu u yarya u kooban yahay meeshaasay hadda lix iyo toban bilood wax ku dhow ay hub wax alla waxay haystaan ku tijaabiyeen iyaga yuhuuddii rabiibadoodii u hoggaansanayd iyada meesha ku ilaashanayeen waxay ka qaadeen waa waayeen marka maraykan horta isaga meel cabsi ha layska dhigo waxa la maraykan baa wax samayn doona maraykan baana duqayn doona maraykan baa ciidan soo diri doona maraykan baa sidan yeeli doona taa horta muslimiinta waxaan u baaqi lahaa inay qalbigooda ka saaraan maraykan waxba ma qaban karo waana itaal gabay wuu itaal gabay waxa itaal la-aantiisu ka muuqataa wixii afghanistan kaga dhacay waxa falastiin maanta kaga dhacay waxa maaragtay uu dalkiisii uu damin lahay dabka ka kacay cid kale wax yeeli karana ma jirto qofkii ilahay duu ku sababa maaragtay tiisoo gasho waa laga yaba in xoogaha gantaaliya kusoo turan iska dhinto laakiin wax kaloo awood meesha kuma hayaan waxaan marka muslimiinta ugu baaqi lahaa inoo muuqataa ilaahay maaragtay inuu ka argoosanayo maraykankii marka in ducada loo badiyo habaarka in loo badiyo habaarka oo habeenkii dadka islaam muslimiinta kacdo badan baa habeenkii kaco insha allah sihaamu leyl laa tuqti baa layidhi gabuunada habeenkii la gada ma gafaan hadafkooda gacmaha kor inta loo taagto in ilaahay uu daalimkaas maraykan la yidhaahdo iyo wixii lamida ee muslimiinta dulmi ku haya inuu ilaahay baabi'iyo oo ilaahay noogu ilqaboojiyo na tuso iyagoo baaba'ay oo dulloobay haddaba waan ku faraxsannahay waxa gaadhay ilaahaynu u siyaadiyo jabka maanta ku socda hal- ilaahay la baryo ilaahay ha la baryo ducafada dumarka caruurta waayeelada muslimiintoo dhan qofkii habeenkii istaaga ee ilaahay u qoro inuu istaago sihaamta ama gantaala ama een, lafalaaraha xagga maraykanka ha u rido waayo waa madaxii gaalada hadduu madaxaasu ka burburana inta kalena way sahlantahay se u burburto ha la habaaro ayaan odhanaya- ayaan odhan lahaa ku talin lahaa ilaahayna waxaan leenahay sharkaas ha u siyaadiyo hana tuso iyagoo maaragtay dullaysan iyagoo dalkooda muslimiintu ka talinayso oo la furta ilaahay hana tuso biidni illahi tacaala ilaahana kuma adka arrintaasu ilaahay kuma adka arrintaasu maxaa ugu sugan dadka muslimiinta ah ciqaabka maraykanka ku socdaa ciqaabka waxaa ugu sugan inay ku cibro qaataan ilen waa aaya min aayaatillaahi weeye ilaahna addoomihiisa kuwa xadgudba waa uu ka argoosanahayaa Ee, qofka madluumka ah ee laga gardaran yahayna ilaahay waa u gargaarayaa sida allah jala wacala xadiisulqudsi uu ku tilmaamay la ansuranaka walow bacda xiin addoonkaygu waan kugu gargaarayaa walow muddo ka gadaal allah ka dhigay marka dadka muslimiinta ah guud ahaan cudwaanka iyo xadgudubka ka socday falastiin oo iyo qasfiga joogtada ah ee dadkii ilmaha iyo naagaha lagu xasuuqahayey ee dhiiggacalka- dhiiggacabkan weyneyna tanhaayo uu geysanahayey waxaa ugu sugan iyadoo shaashadaha caalamka laga fiirsanayo dawaaqiit alcarab walcajamna ay ku daawanahayaan dhibaatada ku dhacaya shacabka muslimka ee falastiin in ilaahay jala wacalaa oo maanta nasrigiisa iyo tamkiinkiisa na siiyey annagana aan ku cibro qaadano gargaarka iyo nasriga ilahay xaggiisa nooga imaaday waana sugayno in gargaarka alle xaggiisa uu ka imaahaayo waman nasru ilaa min cindi illaah sababtoo annaga gargaarka gacantanada kuma jiro yuu ku jira ilaahay agtiisa u ahaaday ilaahayna jala wacalaa cidda uu heelanayo u gargaarahayo ilaahay asagaa u ballanqaada mu'miniin inuu nasri iyo guul siinayo wakaana xaqan calayna nasru lmu'miniin waajib dushayna waxa aynan mu'miniinta u heelanayno marka cibro qaadasho badan iyo fiiro qaadasho ayaa noogu sugan nasrigaa ilaahay noo soo dedejiyey iyo inaan ilaahay jala wacalaa diinkiisii u nusrayno cadowga kusoo duulana aan micnaha ka dafcino maadaama jihaadii dafci lagu jiro dunida muslimka maanta gaale ay duulaan ku yihiin jihaadkuna oo farduceyn yah qof walba waajib ka saaran inuu kaarinkiisii kasoo baxo camalkuna camal waajiba oo ijtimaaci weeye camalka jihaadka ah camal la qabtana waa midka ilaahay ugu jecel yahay qof walbana kaalin buu ku leeyahay maalka lagu dagaalamo carabka aan gaalo ku habaarno ku adkayno waxa weye naftana aan saaxada geyna insha allah isu dardaarmayna maraykanka sidaan ognahay ciidamadiisa daafaha caalamka ayaa dhibaatooyin fara badan ku hayaan miyayse saameyn ku yeelan doonin ama ku yeelanayaan dhibaatada hadda ka socota maraykanka gaar ahaan magaalada los angeles daaquudkan maraykanka waa markii hadda uu dumi lahaa sababtoo ah dunida oo dhan dhaqaalaha uu ku qarqiyey oo ciidan iyo booto iyo buulxoofto uu ku waday ilaahay fadligii haddaba heshiiskan waxaa soo dedejiyey leeyihin saameynta uu ku leeyahay in maanta ay magaaladaas xataa kumanaan sano oo hadda dhiman xataa aysan dib u dhisi karin hantida iyo meesha uga baaba'day waana wadankii ugu dhaqaalaha badnaa gobolkaas isaga ah kontonka state ay sheegaan waa gobolkii ugu dhaqaalaha badnaa caasimadii fisqiga iyo fasahaadka iyo kufriga iyo ilxaadka laga taageerahayay dhaqaalaha laga bixinahayay midkan hadda jegada ka degahaya beerdhanna waa midka hadda uu hoos ula hadlo yiri taraam hadduu yimaado dhaqaalo kuuma ogolo sababtoo ah ganacsi weeye waa nin xoolaha ku xisaabtama midkan netanyahu oo dhegtuu kula hadlo wuxuu yiri haddaadan hadda heshiiska iska joojin annagana meelaan dhaqaalada makaasiina ma hayno maalin kasta hubka iyo dhaqaalaha aad ridaysa maraykana baxay maraykana beriga musiibo rabaani ah ku dhacday waa ka iyagoo wada oynahayo shaashadaha laga soo daynahayo wax marka cid danboo gargaar kusii hayso lama hayo tabartaada ogow heshiiskana iska soo afjar kii shala marka uu diidanaa heshiiskii shala uu diidanaa oo ahaa in maxaabiista inta la kala qaato nagu kala wada ay ka dhacdo xoogan kusoo furan waa maquujin awood baan u sheegan waa sooqa qaban buu lahaa isagaaba ciidankiisa farxad ilaahay geliyey maantana nasri iyo tamkiin ilaahay walaalahan reer falastiin usoo hooyey waxay noo tahay maalmihii farxadda ee soo mara dunida muslimka wakhtigan iyo zamankan aan noolnahay khaasatan walaalahan reer ghaza oo dhan walba cadowga ay isaga hawar- habar wacdeen carab iyo cajamba dawaaqiitu alcarab walcajam inay isu kaalmayseen kufriga weyn marka laga soo tago nebiguna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam tadaaca calaykum alumam dunida isugu kiin habar wacan doonto maalinta eh, yacni zamankaas markii la gaaro waxaa dhici doonta in dunida ay isugu kiin habar wacato markaasuu saxaabadu waxay dhaheen oo min qilati naxnu yowmaidin maalinta marka dunidana isugu keen habar wacane ma yarna dad yar maana rasuulka allow markaasuu yidhi maye bal antum kasiir waa fara badantihin walaakinakum qusaaun ka qusaai sayl laakiin waxaa tiin uu yidhi daad xoor oo kale baatiin xumbo oo kale baatiin awoodiinna awood ma lihidina maanta oo aragteen konton iyo lix dowladood ilaa lixdan dowladood oo dunida carabka carabta carab sheegata islaamnimo sheegata aa maraykan u hogahay una dulaysan walaalahayna xisaarka iyo go'doonka kala qayb qaadata bal iska daaye shartooda in laga haree inay malaakinkaba kaalmo u yihiin sida imaaraadka carabta oo kale oo saanadii ugu horreysay ma hageeyey oo yahuud taageeray oo ku faraxsan dhibaatada falastiin lagu hayo marka ilaahay fadligii weeye taasna waxay ku imaan kartaa uu nebigu sheegay in idinka quluubtiina laga siibi jo- doono wahniga iyo cabsida ay gaale idinka baqi jireen idinkana mahaabe iyo haybad gaale quluubtiina la gelin doono markaana ay dhici doonto inaad jihaadkii iyo camalkii waajibka iyo cadowga iska dhicintiisaba aad uga tagtaan ilaahayna cadowga uu idinku sallido dulli iyo darxumana eebba idin dhaxal siiyo ayna ku timaado in ay ku timaado eh, wa karaahiyatukum alqitaal inaad dagaalka nacdaan xubukum ul- xu- xubukum addunya iyo wa karaahiyatukum alqitaal addunya jaceylkiina iyo iyo qitaal nicidii inaad dagaalaldan sheekh ogaale baan ku aadna waa naga hub badan yihiin teknolojiya heestaan alaab casriya heestaan allana uu leeya waxay heestaan oo kale laydinma dirine waa cidduu lahum ma sadactum min quwa waxaad awood heli kartaan ku diyaargarooba cadowgana iskaga dafciya haddii marka sida hadda muslimiintu ay u sugnaadeen sabaadkana ay u heleen loo sugnaado maraykan dunida waa kasoo xirxiraha insha allah daaquud jabay weeye allana waa noo jebiyey allahna ma haddaas u haynaa tabaaraka wa tacaala ilaahna inuuna sugaan rajaynaynaa walaalaha falastiinna farxaddaan la qaybsanaynaa takbiirtaan la qaybsanaynaa ehelkanada weeye cadkayna qayb ka mid oo cadowga goynahaya weeye Eh, waa la dinqanaynaa kaljasad ilwaaxid aan iskula nahay sida nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam fatxiga maanta baytulmaqdis ilaahay uu siiyana waa midaan alle ka sugaynay waana midaan jeclayn waana midaanan rabno ilaahayna siiye wa ukhraa tuxibuunaha nasru min allaahi wa fatxun qariib wabashir ilmuminiinna maanta waa mare muminiinta bashaaraysanayaan maanta meel kastay caalamka joogaan waxaa lagu bishaaraysaha fatxiga qaza ka dhacay ee cadowga ilaahay uu ku duloobay ee gaaladu iyagoo du- mahzuumiin ah ay kasoo laabanahayaan gaza oo ilaahay fadligii maxaabiistiina lagu bedelahayo toddoba askar haddii la geeyo kun iyo wax la jiro oo muslimiina lasoo furanahayo waa nimco weynin badan sababtoo ah muslimiinta jihaadkii ugu horreeyey bidaayada tobankii halkii ninba toban nin baa loogu talagalaa layidhi marka xogaa dacfigooda saxaabada la ogaaday yaa ilaahay yidhi alaana khafafa allaahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibu mi'atayn haddaad tihiin boqol xaqa ku sabrayso laba boqol oo gaalaha gabawaraysaan marka boqol laba loo dhigay ninkiibaa laba ninaa ku soo aaday hadda marka halkii nin oo maxbuusa boqol nin wax ka badan oo muslimiina aa lagu soo dayahaa halkii nin oo gaala oo mujaahidiintu ay soo daynahayaan boqol gaala lu- eh, boqol muslima lagu soo fasaxa ilan ilmaha inaaga xataa waa iska arursaan iyagu marka ilaahay baan u mahadnaqaynaa fadliga iyo dheeraadkaana ilaahana siiyey ilaahayna nimcadaas ha noo siyaadiyo gaalana jabka allah u siyaadiyo
waayahay ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa dadka muslimiinta ah ee ku dhegaysanaya بسم الله الحمد لله dadka muslimiinta waxaan ugu baaqahayaa fafiruu ilallah ilaahay xaggiisa u carara maxaa yeelay nebiga haddii la soo diray diin baa lala soo diray xaq baa lala soo diray kulamaa aan alle xaggii u cararno amniga iyo ammaanka iyo ku dhaqanka shareecada alle allena siiyey ilaahay waa noo daa'imahayaa haddaan sahayo ka dhigana alle keli inaan ka baqno gaalana aanan ka baqin ilaahay waa noo gargaaraya iyo inaan asbaabtii la nimaadna asbaabta waxaa kamid a marka oon dadka muslimiinta aan u dardaarmahayo ducada iyo baryada nebi maxamed oo dagaalkii ugu horreeyey gaala la galay waa qaswatu badnil kubraa bay ahayd nebigu markuu arkay gaalada say uga badan yihiin saxaabaduna ay dad yar u yihiin ashiiruu caleyya buu yidhi saxaabadii buu la tashtay laakiin mowqifkooda adkay saxaabadu Eh, waxayna u- nebigu u dardaarmeen oo dheheen kuu dhihi mayna banuu israa'iil waxay u dhaheen nebi muuse oo ah eh, fariiso adigay rabbigaana eh, yacni yacni bax oo adigay rabbigaa dagaalama yacni u dhihi mayna bal waxaan ku leenahay bal adiga rabbigaa na wadiyo annagana la jirkiin aan dagaalamaynaa maadaama ay sidaa aheeday nebigu farxad buu ka qaaday ilaahay buu baryay marka waa asbaabtii ugu horreysay nebigu uu ilaahay ku baryo in ilaahay nasri siiyo afartan ila socoto dadkan yara ila socda beriga haddii laga adkaado dhulka dushiisa ilaahu dib dambe wax kugu caabudaa male ee ilaahu nasriga aad noo ballan qaada ilaahu noo hiile ilaahu noo gargaar ilaahu cadowga nooga gargaar annaga inaan nebi maxamed ku dayanno oo aan baryadayna ilaahay waa aqbalahayaahe mu'miniin baan nahay ilaahay aan barino oo aan habaarno maraykanka iyo eh, yacni yahuudda iyo qolyahan dabadhilifku ah turkiga iyo imaaraadka iyo in ilaahay jalla wacala ciqaa- cuquubadiisan mid ka daran in ilaahay uu ku qabto inaan ilaahay u barino nebi maxamed baryadii markuu ku dheeraada abubakar ayaa yidhi xasbuka yaa rasuulallah ilaahay waa ku ajiibahaya ee joojibal ducadii ilaahay waa ku ilxaaxisay aadaad u badisay nebigu ducadu ku dheeraaday ilaa ilaahay soo dejiyey id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum annii mumiddukum bialfin min almalaa'ika sida walaalahin maanta dabeyl iyo deb uu ugu xoojiyey nebi maxamed iyo saxaabadana kun malaa'igta ilaahay ka mid a ayadda lagu sheeg waqti aad ilaahay gargaarkiisa warsanayseen ummadaada u sheeg nabi maxamedow ilaahay uu idin ajiiba fastajaab la factaqiib weye markiiba allah idin ogolaaday ilaahna wuxuu yidhi waxaan idinku kordhin oon idinku xoojin madad samada laga keeno malaa'ig aa soo deganayso suuratu alicimraanna bialaasati aalaaf iyo bikhamsati aalaaf baa ilaahay sheegay maantana waxaan haynaa dabayl in ilaahay ku xoojiyey walaalaheen mujaahidiinta ah ee reer falastiin debkii loo geystay dabeel wax gubays oo deb wadata oo awood iyo taaqo lehto oo xawaarihiiba jaraysa saacadiiba kilomitr jaraysa ilaahay baan u mahadnaqaynaa tabaaraka wa tacaala marka nimcadaasaa ilaahayna siiyey nimcadaa shukrin bay u baahan tahay baryada ha la badiyo mujaahidiinta cawiya maalinba ilaahay jala wacalaa ha tuugeen muslimiintana guud ahaan mujaahidiinta ha u duceeyeen gaaladana hala habaara habaarka ha loo badiyo dacwatulmadluumna ilaahay waa aqbalahaya sida nabiga uu noogu bishaaray calay qofka laga gardaran yahay ee la dulminahayo baryadiisa iyo tuugmadiisa ilaahay waa ajiibaya ilahay waxaan warsanaynaa kuwa ilaahay barya ilaahay danaha ula carara umuuraha ilaahay u sheegta inuu ilaahay nagu dara allana wuxuu yidhi aman yujiibu almudara idaa dacaah wayashifu suu yaa ajiiba kan dhibaataysan markuu tuugtamahaya dhibaatada haysata yaa ka feyda oon alla ahayn qof aan alla ahayn oo dhibaato nagu dhacda naga feydi karaa ma jiran wey haddaan rabno amni kala dambayn ku dhaqanka allana asbaabtii aan la nimaadno ducadii aan badinno ilaahay aan barino mujaahidiinta aan u duceyno walaalin reer falastiin iyo guud ahaan jihaadka dunida ka socdana waxaan leenahay ilaahay ha noo barakeeyo ilaahayna cadowgeyna cagta ka hoos allaha mariyo ilaahayna hana suga sabaadna allaha na siiyo gaalo gaala dhashay iyo murtadiinna mujaahidiinta gacmahooda allaha ku ciqaabo ilaahayna jala wacalaa ha la dilay iyo ha la qabta allaha ka dhigaan leenahay allahana suga sabaadna allahana siiyo waxaan ku gafanaa fi shayin waxaa siiba ilahay baa mahad ku leh wallahu yaquulu alxaq wahuwa yahdi sabiil wasalaamu allahi calaykum waraxmatullah dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka diiradda jimcaha oo aan kula fuguraynay dabka ka socda dalka maraykanka gaar ahaan magaalada los angeles kaasoo khasaarooyin baan u geystay dowladda maraykanka waxaa mahadiyaa naga gaarto aan leenahay culimmada kalaa sheekh cabdulilaah abuukhaalid iyo sheekh cabdiweli muudey sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhegaystayaashiina la socday intaan toddobaadka dambena hawada dib aan ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزهري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها